barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaalicom
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa galab khamiis ah waana afar tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun toddobiyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaysa saare ciidan nur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo samaystay dallad ay ku bahoobeen oo ay kaga shaqaynayaan arrimaha bulshada islamarkaana ay isku wacyigelinayaan dhexdooda waa quwadda ugu badan ee dhallinyaradu la adeegsado haddii ay iyagu isku kaashadaan waxaan rajaynayaa kuwo badan oo hami lahaa oo hamigii meel ay u maraan waayey fursadana u waayey in aan u fududayn doonno ka hankaab ahaan dhallinyaradu aqoonta leh inay siyaasadda ku biirto ganacsiga ku biirto macalimiin horumarinta kale ee deegaanka ku biirto insha allah taasaan rajaynaynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka sheekaynaya buug uu maaraynta qoyska ka qoray iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyey lacag afar boqol lixdan iyo shan doolar camalha ay iga soo gashay muddo bil ka yar oo bishii hore dhexdeedan daabacay ilaa hadeertan alxamdulilah dad ka shaqeeya oo xataa qaarkood xafiisyada ka shaqeeya qaarkood muu malaynaya bil ka yar inay afar shan boqol doolar soo gasho dhinaca heesahaanu idin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha guud ee qaramada midoobay ee antonio guteres ayaa sheegay in barakicinta iyo dilalka loo geysanayo dadka rohingya ee dalka mayamaar lagu tilmaami karo isirgumaad waxaana uu ugu baaqay maamulka dalkaasi inay joojiyaan dhammaan howlgallada milatariya ee dhulkaasi ay ka wadaan dowladda miyamaar ayaa dadka rohingaha u aragtaa dad u dhashay waddamo kale oo aan waddankaasi u dhalan iyago oo sheegay inay ka yimaadeen dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh hogaamiyaha siyaasadda dalkaasi miyamaar ansansuki ayaa cadaadis kala kulmaysa beesha caalamka iyadoo ka baaqata inay ka qayb galayso kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada new york toddobaadka soo socda
dab xilli aroora ka kacay iskuul diimeed oo ku yaala magaalada kualambur ee dalka maleesiya ayaa maanta dilay afar iyo labaatan qof saraakiisha dabdemiska ee dalkaasi maleeshiya ayaa sheegay in dabka ka kacay iskuulka daarulqur'aan itifaaqiya oo ka bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismaha halkaasi oo ardaydu ay hurdeen dhibanayaasha dabkan oo ahaa labaiyo labaatan wiil oo da-doodu ay u dhexayso saddex iyo toban jir ilaa afar iyo toban jir iyo laba macalin ayaa awoodi waayey inay dabka ka baxsadaan kaasi oo xiray albaabka keliya daaqadahana waxaa ku xirnaa shabaq bir ah goobjoogayaal ayaa sheegay in la maqlayay ardayda oo gargaara codsanaysa waxaana saraakiisha dabdemisku ay sheegeen inay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiqii dabkaasi siddeed iyo toban kale oo ka mid a ardayda iskuulka ayaa lasoo badbaadiyey waxaana lix ka mida la dhigay isbitaalka iyada oo xaaladoodu ay tahay mid aad u daran
duhur wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay mar kale halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haddii aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta sidii idaacadeedii duhurnimo ee shalayto aad ku dhagaysateen qayb ka mida waraysi wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol uu la yeeshay qaar ka mida hogaamiyeyaasha dhallinyarada magaalada laascaanood oo halkaasi ku yegleelay dallad ay ku bahoobeen ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaana dhinaca isdhexgalka dhallinyarada iyo wacyigelinta tahriibka qabyaaladda iyo weliba musuq maasuqa dalladan ayaa loogu magacdaray amaba loo bixiyey hankaab waxaanay dhallinyaradu ay qabtaan ay kaga qaybgeli doonaan sidii ay dhexdooda isku wacyigelin lahaayeen una higsan lahaayeen horumar muuqda qaybtii labaad ee waraysigaasi ku soo dhowaada dhallinyarada samaysatay dalada magaalada laascanood ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in dalladoodu ay noqon doonto mid ay ku ilaaliyaan in dhallinyaradu ay isugu yimaadaan midaysana waxayna sheegeen dhaqaalaha ugu badan inay iyaga dhexdoodu ay iska uruurinayaan si ay u jirto aada u mahadsantay cabdikariin run ahaantii waxyaabahan aada iyo aad aanu jecelahay inaan ku horumarno marka ugu horeysa waxaa weeyaan horta marka haddii la helo dhallinyaro midaysan ama wada shaqaynaysa ama hal waxa weeyaan fikra iyo hal meela leh run ahaantii ka wada tashata horumarka bilicda magaalada encouragement fara badan oo dhiirigelin fara badan oo hadday tahay waxyaaba fara badan oo dib u dhaca gobolka ku imaan kara isla markaasna iyaguna wax iska bedeli karaa oo waxa weeye waxna iska maqli karaa run ahaantii waxaan is leenahay yoolkiina iyo hadafkiina waa gaadhaysaan waxaanu aada iyo aada uga haweynahay inaanu bilahan soo socda aanu haddaanu dhalinyada gobolka sool aanu yeelano ama waxawey aanu gaadhno meesha ugu sareysa horumarka anagoo ku midaysan dhalinyarada gobolka sool markaasna tafaraaruq iyo kala daadsanaana aanan marnaba soo gelina niyadeyda marka markaad dooneysaan in aad dhalinyarada kale aad wax u qabataan kuwa aan dalada ku jirin ma jiraan oo aad dooneysa inaad tiegsataan oo dhalinyaro fara badan baa jirto hadda xoolihii way dhammaadeen magaalooyinka soo gelaya oo aan xirfad lahayn gacanta aan waxba ka qaban karaynin ma isleeda inaan xarumo u furtaan oo si ay akhriska iyo qoraalka u bartaan ma idinku jirtaa qorshaha
aada iyo aad ba mahadsan tahay run ahaantii kolley waxaa layidhi step by step makes more wax yaraa sameys wax badan bay dhashaa kolley dalladdu hadda waa bilow waad ogeed ma ayondreto ay ahayd bandhigeedu waxayaabahaanu higsanayno inaanu xitaa aanu dadka danyarta dhalinyarada oo magaalada ku nool ama xoolaha ka dhammaadeen haddaanu heli karno waxaweye hankaygu yahay inaanu waxbarashooyinka bilaasha aanu ka bixino annagoo dhalinyaradaas ka kaashanana inaanu xaafadaha danyarta oo kalea aanu caawimo waxaweyaan dhan kastaaba aanu tusno inaanu wax kastoo baahida bulshada aan waxaweyaan aan mar kastaba hamigayga iyo riyooyinkayga horumarkayga aan ku xidhno annagoo markaas hal meela iyo hal mowqifana ku soconano
waxaa tahay fadxi gudoomiye ku-xigeenka dalladda dhaqaalaha loo baahanya bal ka waran hanaanka qorshaha dhaqaalaha idiin degsan iyo dhalinyarahaan ururada sidaad dhaqaalaha ugu raadin lahaydeen iyo sida ay dalladda iyo guud ahaanba ururada o dhan usii jiri lahaayeen horta waa mahadsantahay cabdikariino horta cabdikariino ma jirto cid toosa oon ku xidhannahay ama contribution naga caawiso oona siisaa waxaa jirta afar tobanka iyagaa ururbaa waxaa jira inaan annaga dhexdeedu contribution isku qorno sanduuq dhaqaalana samaysano si aanu maalin walba hadafkaan leenahay ama yoolkaan leenahay aan ugu fulino kolley waxaa jira hadafyo badanaan rabno inaan tigsano insha allah iskuulla bilaashoo kale hadda niyadda waanu ku haynaa laakiin hadda steebka iyaga ugu horeeya dhirta annagoo iska kaashanayna naadi annaga nagu jiro la yirahda naadiga horumarinta deegaanka annaguna aanu daba kaabayno ama aan riixayno iyo iyo wasaaradda beeraha ee somalilan baa naga caawinaysa insha allah xaggaa dhirta inaan magaalada dhirayno waxaa kaloo jirta in aanu xaafadaha danyarta oo kale annaga contribution ahaan aan iska aruurinay aan maalinba toban qoys ku booqano baahida asaasiga ay u baahan yihiin aan u geyno kolley hadafkaygu ballaadhan yahay insha allah waxaan rajeynaa inuu ilaahay nala garab galo dalladda waxaanu ku dhawaaqnay toddobadii bishii sagaalaad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabihii aanu ugu dhawaaqi weyna intaasoo dhan waxay ahayd caqabadana hortaagna annaga mar waxaana soo hor istaagtay caqabadii abaartii baanayd ee ka dhacday gobolkeenna way ku xigta waxaa ku jira markaanu abaartaa kasoo kabanay ee dhalinyaradu abaartaa ka wada qayb qaadatay qaarkood magaalooyinka u bixin qaarna magaalada ka dhex shaqaynayeen haddana waxaan ugu soo beegantay caqabadii ahayd shubanbiyoodka shubanbiyoodka qudheeda dhalinyarada iyadii dalladaan waanu ku kala baxnay magaalooyinkaanu aadnay xanuunadu ka dilaaceen markaan soo noqonay intaa waxaanu dee ka duulayna inaan anagii bulshadayadii oo dhibaataysan aanan xaflada qabsan aanan daafur samayn alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maalintii khamiistahayd bay noo hirgashay inaanu xaflada ku dhawaaqno daafurkii xafladda kolley waxaan rajeynayaa dhalinyaradu waa quwadda ugu badan ee dhalinyaradu la adeegsado haddii ay iyagu isku kaashadaan waxaan rajeynayaa kuwo badan oo hami lahaa oo hamigii meel ay u maraan waayey fursadana u waayey in aan u fududayn doonno ka hankaab ahaan dhalinyaradu aqoonta leh inay siyaasada ku biirto ganacsiga ku biirto macalimiin horumarinta kale ee deegaanka ku biirto insha allah taasaan rajeynaynaa guud ahaan dhalinyarada gobolka sool ayaa waxay si weyn u jecelyihiin inay samaystaan ururada waxaana had iyo jeer dhibaato ku keenta sida ay isaga bixin lahaayeen dhaqaalaha kala duwan ay ku wadi lahaayeen cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa dhallinyarada soo wajahay culaysyo door ah oo saameyn ku yeeshay kobaca noloshooda culaysadan oo ay shaqola'aantu ka mid tahay ayaa waxaa jira dhallinyaro iyagu iskood u maareeya kuwaasi oo bulshadana wax ku soo kordhiya islamarkaana noloshooda ku kaaba abuukar cadow cali waa wiil ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana uu buug ka qoray maareynta qoyska kaasi oo uu sheegay inuu noloshiisa wax ka bedelay waxa uu marxaladihii uu la soo maray qorista buuggan uu uga sheekeeyey wariyaha v o eda ee muqdisho cabdilqaadir maxamed cabdulle abuukar cadow cali waa qoraa da'yar wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda simad wuxuu hadda noloshiisoo dhan xoogga saaraa buug yar uu qoray inuu ku maareeyo noloshiisa wuxuuna kaga maarmay wax badan oy ka mid tahay inuusanba ku hamin tahriibta bal aan marka hore kala sheekaysanna buuggan iyo taariikhihii uu soo maray marka laga hadlayo inuu qoraan goormay kuu dhaltana qoraan walaal buugga horta wuxuu igu dhashtay xili hore labada kun tomaniyo koodii aanuu ku cusub jaamacadda simad oo markaas magaca macahad wadatay waxaan qoray muddo shan sano ah shanta sano markaan qoray qoristiisa aan dhameeyey kadib maxay todan hal sano haddana sii daba joogo waxaan ku dabaca aan raadinayay maxay tod ilaa iyo maxay lixdaas sano ugu qaatay haddeer dhowr bilood saddex bilood afar bilood meelahaas camal ka hor oo markii ugu horreysay inaan daabaco soo baxo suurto gashay hadda laba daabacaad ayaa suuqa gashay boqol boqol hore way dhammaatay boqol labaada bishii hadda lasoo dhaafaya dhexdeeda aan daabaca iyadana toban iyo dhowr xabaad iiga taal alxamdulilah buuggan markaad qoraysay maxaa kugu dhaliyay aan marka ugu horeysay waxaa igu dhalisay dhaqanka waxbarashada oo kala duwanaansho aan la kulmay iskoolkii aan soo dhameeyey waxaan wax ku dhigan jirin buug yaroo boqol baalla ah oo noteboga camal aho oo afar xabo oo dhowr sadar oo sabuuradda macallinka ku saaro aa kunta ku qorta kadib lagu sharxaayo laakiin maxay ahayd hadeer jaamacaddii waxaan u tagay textbook waaweyn oo maxay ahayd buugga hadda aan qoray oo saddex xujubaarkiisa ugu yaraan camal ah oo allahu almustacaan maxay ahayd macallinkii uu dhowr beej oo e four ah maalin kasta intu iska akhriyo haddana sidii iskuulkii camal aanusan kugu sharxin waad baa waad wax le iska daldalaayo oo adigii soo akhrisa lagu leeyahay oo wax nagu cusub nagu adag een qotay markuu text boogyadiina si fiican u fiiriyey markaan markaan ku tadaburay oo aada u taxliiliyay markaas aan ku fikar nin waxaan dad baan soo qorsa hataa qorti koo isku tayrid meeshaas iga soo bilaabatay step by step waxyaala iska sii dhiidhibis waxyaala taariikhdii kuugu adkeeda uu kula soo mara buug
aan wixii igu adkaay soo maray waxaa ahayd xaggii markii aan qoraayay waxaa igu adkaa in anigoo qoristiisii meel gabagabaa marsiinayo oo boqolkiiba siddeetan ka badan qoray in buug combyuter aan ku qoraayay oo sheeg maxay ahayd jaamacaddii markii aan dhameynayo laba semester u dambe aan maraaya uu iigada walaalkay iga weyn maxamed cabdu cali uu iigaday in combyuterkii aan ku qoraayo saas ahaa marka hore gocanaan ku qori jiray combyuterka hortiis kuwii iga halaaba motherboard ka goobtay boqol labaatan dolar lagu sameyn dhaana baagmuud ahaa waxaan ku samaystay ma awoodin yar saaxiiba aan nahay ka soo qaatay maxay ahayd combyuterkiisii asnigiga aan ku wareejistay wixii iigu jiray combyuterkii habeen habeenada kamid a guriga ii furnintay saxda tuugintiisa galay u qaatay oo daatadeedii daatadiisii combyuterkiisi wixii dhan la waayay taas horta markaa qoray igu culays badneed
nolosha dad badanaa si uu raadiyo buuggan noloshaadii muxuu ka bedelay ma yaha mid ku kaafin karayo aada iyo aad aada u kaafiyey alxamdulilah ilaah mahadle markii hore daawacadii koowaad waxaan iibinayay shan dollar iyo gadmay alxamdulilah wax badanaa iga soo galay alxamdulilah haddana mar labaad markii taas iga dhammaatay mar labaad haddana aan iibiyey mar labaad aan daabacay boqolkantood lix dollar aan iibinayay intaan toban iyo shan xabo ka ahayn lix dollar liiga gatay toban iyo afar xabo waxaa liiga gatay shan dollar hal xabana afar dollar intii kale lixda dollar liiga gatay lacag afar boqol lixdan iyo shan dollar camalha iga soo gashay maxay muddo bil ka yar oo bishii hore dhexdeedaan daabacay ilaa haddeertan alxamdulilah dadka shaqeeya oo xataa qaarkood xafiisyadka shaqeeya qaarkood muu maleynaya bil ka yar inay afar boqo shan boqol dollar soo gasho alxamdulilah wax weyn igu taray noloshaada fikir ma ka duway fikirka dadku inay tahriibaan ah aada iyo aad aada iyo aad maxay ahaytood horta hore waxaa muhiima inaa ogaatid markaa fakeraysid waxa aa ka tegaysid iyo iyo waxa aa haystid waxaana wanaagsan waxaa oona huban maxay ahaytood waxa aa haystid sababtoo ah dadka taariibayo yurub uu taariibayo lacagta ay ku talagalayaan waa sideed kun iyo ka badan lacag ah oo dollar wallaahi sideed kuna door haddii la isiiyo haddii gacanta la ii geliyo aniga iyo iyo ilaa iyo ugu yaraan shan dhalinyaroo kale shaqadeenna waa waa ku habeyn karaa oo entrepreneurshipnimo weyn xataa ma u baahne dukaan sideed kuna doolara maanta sidii la ogyahay dukaan sideed kuna doolar magaalada ku yaalo marka ugu yartahay shan qof way ka shaqaynaysaa waa caadi marka sideed kun oo doolar adoo dad badan shaqaaleysiin kara employer noqon karaa noloshaada iyo nolol badan wax ku tari karaa wadanka wax badan kusoo kordhin karaa ganacsi iyo dhaqaale wadanka ka qayb qaadan karaa inaad lacagtaasna doorka ku shubtid naftaadii haligtid aqoontaadii haligtid wadanka wax soo baratay uu ku sugaayay maxaa ku haweynaa ciwaanka buuggan maxaa u dooratay ciwaankiisa muxuu yahay buuggan ciwaankiisa waxaa waaye sida qoyska waxaan u doortayna markii ugu horreysay oo inaan buug qorra wixii aan ka hadli karay ayuu ahaa
waa hagaag kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayey abuukar cadow cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo buug qoray magaalada muqdisho halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana dhinacii heestaha ayaynu jalleecaynaa cabdirasaaq anshax iyo heestan oo halkudhigeedu yahay maalmihii wacnaa way soo socdaan
shaqo wacaad ruux la galay walwalkala kulmo lagu iirsado qurwe hato walba har qof kale la weydooday wadna caashaqo wacaad ruux la galay walwalkala kulmo qalbi waayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidho wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo socdaa malmihii wacnaa way soo socdaan malmihii wacnaa way soo socdaan wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoos sugayo wayna hoos wayna hoos sugayo laba wada jirkiyo waxadila kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hood sugayo wayna hood sugayo wayna hood sugayo laf wanaagsane lama waaraye haddii aan wad iman aan laf wanaagsane lama waaraye haddii aan wad iman wayaad qabtiyo wakhtigan adagi u ku dhaafaya uu ku dhaafaya wayaad qabtiyo wakhtigan adagi u ku dhaafaya uu ku dhaafaya wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waye maalmihii wacnaa way soo sodaan
cabdirasaaq anshax iyo heeskiisii maalmihii wacnaa waa ay soo socdaan intaas ayaan kaga gudbayna halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo xiise badan ayaa xalay ka dhacay qaaradda yurub oo ka tirsan champions liiga oo furitaankiisa maalin ka hor uu bilowday gruubka e waxaa wada dheelay kooxaha liverpool iyo seviya naadiga liverpool oo muddo sannada ka maqnayd champions liiga ayaa gagadeeda anfield waxay ku martigelisay naadiga seviya ee waddanka sbain ka socota ciyaartaas oo ahayd mid xiise badan ayaa naadiga seviya waxay u suura gashay in ay dhaliso goolkii koowaad daqiiqadii shanaad waxaana u dheliyay ciyaaryahan wisam ben yeder hayeeshee daqiiqadii kow iyo labaatanaad ayaa gool aad u qurux badan waxaa ku berberiyey ciyaaryahan roberto fermino maxamed saalax ayaa daqiiqadii soddon iyo toddobaad goolka labaad naadiga liverpool u dhaliyey kana dhigay ciyaarta laba gool i gool waxaana lagu nastay hayeeshee daqiiqadii labiyo afartanaad ayaa naadiga liverpool waxay heshay fursad kale oo hore ay gool saddexaad ku dhalin karaysay hayeeshee roberto fermino ayaa ka khasaariyey oo birta ku dhuftay goolkaasi goolkulaadka ahaa laba gool i gool ayaana lagu nastay ciyaarta intii ay socotay waxaase markii dib loosugu soo laabtay nadiga seviya u suura gashay in ciyaaryahan jakuan korea uu u dhaliyo goolka barbaraha daqiiqadii labayo toddobaatanaad daqiiqadii sagaashanaadna joseph gomes ayaa naadiga liverpool calaamadda guduudka loo taagay oo ciyaarta laga saaray ciyaartaasna waxay ku dhammaatay laba gooli gool nadiga mariboris bartik mascow oo gruubkaas ka wada tirsanna gooli gool ay isla dhaafi waayeen taa liajligeeda waxay ka dhigan tahay in gruubka ay kooxuhu dhammaantooda min hal dhibc iska leeyihiin gruubka f naadiga manchester city ayaa afar gool iyo waxba ku xaaqday naadiga feynood ee waddanka holland ka socotay ciyaaryahan john stones ayaa laba gool ka mid afarta gool ee naadiga kubadda cagta ee manchester city dhalisay u dhaliyey halka labada gool kalena ay kala qaybsadeen ciyaaryahanada gabriel jesus iyo sergio aguero napoli waxa ay laba gooli gool guuldaro kala kulantay naadiga shakhtar donesk kadib markii ay marti u noqotay gruubka g naadiga f c borto waxa ay guuldaro gool iyo saddex kala kulantay ogegadeeda weliba naadiga basigtas ciyaartaasna waxay ku dhammaatay saddex gooli gool naadiga raisan bol sport libzig ayaa gooli gool la gashay naadiga monako ee waddanka faransiiska ka socota waxaana ciyaartaasi ahayd ciyaar labada kooxoodba ay soo bandhigeen mid la jeclaysan karo naadiga kubadda cagta real madrid ayaa guul waxa ay ku bilaabatay champions leaga iyadoo isku dayeysa inay difaacato mar kale horyaalka qaaradda yurub gruupka h ayayna ku wada jireen kooxo dhowra waxaana saddex gooli waxba ay kaga adkaatee naadiga apwell saddexda gool laba ka mid waxaa u dhiliya ciryaan cristian ronaldo oo mid rigoora ahayd halka goolka saddexaadna u dhiliya ciryaan sergio ramos ronaldo ayaa naadiga kubadda cagta real madrid ka maqnaa dhowaanahan oo horyaalka dalka sbain kadib markii la ganaaxay ayaa shee champions leaga janes ayuu u helay inuu markan ciyaaro tottenham hasbar oo martigelisay naadiga brusia dortmund ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadigaasi waddanka jarmalka ka socota waxaana saddexdaasi gool u kala dhiliyay ciyaaryahan himinson iyo harrikane oo laba gool dhaliyey goolka keliga ee madiga ee naadiga brusia dortmund la timid waxaa u dhaliyay ciyaaryahan yarmalenko koobka yuruba liiga ayaa sidoo kale maanta la ciyaari doona kulamo ka tirsan oo xiise badan waxaana kulamada xiisaha badan ee maanta la ciyaari doona haddaan idin dulmaro ka mid ah naadiga austravian waxay la dheli doontaa naadiga ac milan atlanta iyo everton ayaa sidoo kale ka mid a kulamada xiisaha badan ee maanta la dheeli doono indhaha lagu hayo halka vitezi lazin ay dheeli doonaan niis waxay la dheeli doontaa naadiga waraaqem tirosociad de rosenberg ayaa dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaarana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoola socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatana aynu ku dhegaysano codka fanaanada deeqageyd iyo heeskeedii noqo wiilkii aan rabay
Oh, why not?
codka dabacsan ee fanaanada deeqa axmed geyd iyo heestaasi noqo wiilkii aan rabay ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno waxaanu dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo